degmada dhagax buur oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusii xoogaysanayay beegsiga ay maleeshiyaadka liyubolis ku hayaan dhallinyarada degmadaas dhallinyarada ayaa waxa ay dhigeen kacdoonno ka dhan ah maleeshiyaadka liyubolis ee ay xabashida ka dhisatay dhulka ay gumaysato kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada shir ay dhallinyaradu uga tashanayeen aayahooda ayaa waxaa weerar ku qaaday maleeshiyaad ka amar qaata taliyaha ciidanka ee degmada dhagax buur iyagoona halkaasi ka soo qafaashay tiro dhallinyaro ah habeen hore ayay sidoo kale waxa ay maleeshiyaadkan xabsiga dhigeen afar ka mid ah dhallinyarada degmada dhagax buur ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida itoobiya habeenadii ugu dambeeyey ayaa ciidamadani waxa ay u daadanayeen guryaha dadka deegaanka iyadoo shabakadda afduubka u geysan jirtay bulshada ku nool gobolka ay dhagax buur ka dhex bilaabeen beegsiga dhalinta iyo odayaasha aqoon-yahanada ee degmadaasi reer dhagax buur ayaa caan ku ah kacdoonnada abaabulan ee ay ka samaynayaan magaaladaas kuwa oo ay isaga dafcinayaan maleeshiyaadka liyubolis si kastaba ciidamada liyubolis ee ay ku adeegato nasaarada etoobiya ayaa dhibaato xooggan waxay ku hayaan shacabka deggan goobaha ay maamulaan iyagoo horay dilal axmaqnimo ah ugu geystay dadka ku sugan degmadaasi